faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dee cabdi maxamed raadiyo cadaado bulsumaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasib radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon faahfaahino ka soo baxaya qarax goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya oo sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan deegaanada maamulka galmudug kulanka golaha shacabka waa xildhibaanada golaha shacabka oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya madasha xisbiyada qaran oo walaac ka muujiyey qodobo ka mida sharciga doorashooyinka qaranka intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door korro warka subax ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorna u diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiyo taariikhduna ay ku beegantahay siddeed iyo labaatanka bisha labayo tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan deegaanada maamulka galmudug ay ka joogaan wariye karaam ah ayaa warbixinta warkaa inoo haya taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka sare ee guuta cabdixamiid maxamed dirir oo ay wehliyaan saraakiil ciidan oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta koow iyo labaatanaad jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qooje ayaa kormeer ku tegay dugsiga harqabo ee duleedka magaalada guriceel ee gobolka galgaduud halkaasi oo lagu tababarayo ciidamo ka tirsan xoogga dalka taliyaha oo khudbad u jeediyey ciidanka ayaa sheegay inay qayb ka noqon doonaan sidii al-shabaab looga saari lahaa lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka galmudug islamarkaana ay qiimayn doonaan xaaladda ciidanka ka hor inta aan la gaarin dagaalka taliyaha iyo saraakiisha kale ee la socotay ayaa kormeer ku sameeyey dugsigaasi kuwaasi oo ay u kuurgaleen xaaladda goobta lagu tababaraya ciidanka waxaana uu tilmaamay in ahmiyadda koowaad ay tahay xaqiijinta
mahadsanid wariye karaama xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu ku beegantahay siddeed iyo labaatanka bisha labayo tobanaad laba kun toban iyo sagaal waxay kulan caadiga ku yeelan doonaan ama kulankooda caadiga ay ku yeelan doonaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho wariye haashim ayaa warbixinta warkaan inoo haya
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo taariikhdu ku beegan tahay labaatan iyo sideedda bisha labiyo tobnaad sannada labada kun toban iyo sagaalka waxa ay kulankoodii caadiga ah ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ajendaha kulanka ayaa ah sii wadidda doodda akhrinta saddexaad ee sharciga doorashooyinka qaranka oo dhowaan xildhibaanada loo qeybiyey xildhibaanada ayaa sidoo kale dood adag ka lahaa maalmihii lasoo dhaafay sharciga doorashooyinka oo ay soo diyaariyeen guddiga baarlamaanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa xalay lagu wareejiyey in maanta oo sabti ah uu jiro kulanka baarlamaanka islamarkaana ay soo xaadiraan
mahadsanid wariye haashim wararka naga soo gaaraya hadda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu qarax ka dhacay wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska ex control afgoy ayaa waxa ay sheegayaan in qorax halkaasi uu ka dhacay qaraxa ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa qaraxa ayaa lagu soo warramayaa inuu si gaar ah uga dhacay goob cashuurta lagu qaado oo ku taalla ex control afgoye jogta qaraxa ayaa si weyn looga maqlay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo deegaanada ku dhowdhow wixii faahfaahina dhegeystayaal ama warar ay kusoo kordha qaraxaasi waxaad ku dhegeysan doontaan wararkayga dambe madasha xisbiyada qaranka ayaa walaac ka muujiyey qodobo ka mid ah sharciga doorashooyinka qaranka kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho madasha xisbiyada qaranka dalka ayay kaga doodeen sharciga doorashooyinka qaranka qodob ka mid a kaasoo buuq badan dhaliyey labadii maalmood ee u dambeysay kulanka oo ka dhacay muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore ee qaranka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud qodobka konton iyo saddexaad ee waa qodobka konton iyo saddexaad ee tilmaamaya muddo kororsiga aan xad lahayn ayay sheegeen in dhibaato uu ku yahay wakhtiga loogu talagalay doorashooyinka soomaaliya inay dhacdo islamarkaana loo baahan yahay in xildhibaanada ay si aad ah uga fiirsadaan madasha xisbiyada qaranka shir ay ku yeesheen shalay gelinkii dambe ama shalay gelinka dambe sharciga doorashooyinka ee lagu wado in maanta aqrintii saddexaad la horgeeyo baarlamaanka ayaa si qoto dheer looga falaqeeyey si gaara qodob konton iyo saddexaad ee tilmaamaya muddo kororsiga aan xad lahayn iyadoo doodda xildhibaanada ah ee sharcigu markaay socoto waxay ka yidhaahdaan qodobkaasi aanay waxba laga tixgelin arrintaasi ay keenayso in dalka uu horseedo qalalaasyo siyaasadeed oo khatar gelin kara nidaamka dowladnimada dalka iyo xukunka lagu kala wareejin jiray xilliyadii lasoo dhaafay si nabada ayuu yidhi xildhibaan fiqo oo ka mid ah xubnaha hoggaanka madasha waxa uu intaa ku daray ma dhici karto in golaha in golayaasha baarlamaanku ay horseed u noqdaan in dalka uu galo qalalaase iyo xasilooni darro siyaasadeed iyadoo madashu ay soo jeedisay in mudukororsi haba yaraatee sharciga aan laga waa sharci laga soo saaro halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaana waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com madaxweynaha dalka eritreya siyaas afawarga ayaa ballan qaaday inuu xoojinayo xiriirka kala dhexeeya dowladda waddankaasi ethoobiya madaxweynaha eritreya siyaas afawarga ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono wadashaqaynta kala dhexaysa dowladda etoobiya isagoo ku guda jira maalintii ugu dambeysay booqasho laba maalmooda oo loo arkay inay tahay mid xilli waa mid timid xilli hanaanka nabadda labada dal uu gaabiyey afwarga ayaa arbacadii adhisababa ku tegay booqasho aan horay waad booqashadii ugu horreysay tan iyo markii ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu abaalmarinta nabadda ee nobel beace brice uu ku helay bilaabidda heshiiska labada dal eritreya iyo ethoobiya ayaa waxaa dhex maray dagaal xuduudda ka dhacay kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii iyo labadii kun kaas ay ku geeriyoodeen qiyaastii siddeetan kun oo qofa afawarga ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta wanaagsan ee la siiyey isagoona isaga iyo wafdigiisa waxa uu ballan qaaday inuu ka shaqayn doono si xoogan waa si xoogan si dib loogu helo fursadihii ka lumay saddex jiil ee labada dal loona xoojiyo bogga cusub ee wadashaqaynta labada dal sida uu qoraalka twitterka ku soo dhigay uu ku sheegay wasiirka warfaafinta ee eritreya warkii subax dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinayay saaxiibkii karaama ayaa warka soo saaray intaa warkan warka xiga ku kulmi doona ammaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaadu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
xoga loogu sheegta